إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan in ka badan labaatan ruux ayaa u geeriyootay xanuun ka dilaacay gobolka wajeer ee dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya dhallinyaro soomaali ah ayaa isku mindiyeysay magaalo ka tirsan dalka austareeliya ee qaaradda yurub dowladaha shisheeye ee ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya ayaa muujiyey niyadjabka ay ka qabaan maalgelin la'aanta haysata iyagoo dalbaday in laga bixiyo deymo lagu leeyahay duulaankii hore ee atmis dowladda federaalka ah ayaa barakacyaasha muqdisho qasbaysa si ay u maaraysato mashruuca doorashada qof iyo codka lagu sheegay ee muranka badan ka taagan yahay wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee gobolka iyo horumarka ka jira warka dibaddani waxaad ku dhagaysan doontaan wasaaradda amniga ee gudaha maraykanka ayaa booqasho ku tagtay magaalada barakaysan ee alqudus ee ku hoos jirta gumaysiga yahuudda intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan goor dhow ayaannu soo gudbin doonnaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa siddeed iyo labaatanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku beegan lix iyo labaatanka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan in ka badan labaatan ruux ayaa u geeriyootay xanuun ka dilaacay gobolka wajeer ee dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya farxaana cali cabdulaahi ayaa faahfaahintan inoo haya deegaano badan oo ka tirsan gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa waxaa la soo sheegayaa inuu ka dilaacay xanuun lagu magacaabo kalazayr kaas oo ay ilaa iyo hadda u geeriyoodeen lix iyo labaatan ruux oo toban ka mid ah ay ku dhinteen xarumaha caafimaadka bulshada ku dhaqan gobolka wajeer oo ka walaacsan xanuunkan ayaa waxa ay sheegeen in xanuunku uu ku dhex faafayo dadka ciddii uu soo ritana aysan helaynin daryeel caafimaad waxa ay sidoo kale sheegeen in cudurkan uu inta badan dhasho xilli roobaadyada si gaar ahna looga qaado goobaha biyo fariisinka ah cudurkan waxaa isqabaa laba nooc laba qaybooda lagula dagaalamo midna waa daawo midna waa kahortag sii dhakhtariintan ay noo sheegeen midda muhiimkan waa kahortagga middan kale oo la daaweynaa waa dhib badan tahay cudur kastana waxaa isfiican yahay intaasna soo gaarin inaan iska muusno muusitaanka waa hadda wax meeshaan loo joogo qofka hadduu jirrida istaalo loola ordaa waa la daaweynaa laakiin waxaa ka fiican inaan galno sidiin aan uga hortegi lahayn haddaba sidaan wada ognahay guga xagaaga dayrta iyo jiilaalka oo ah afarta xilli ee uu ka kooban yahay sannadka ayaa si gaara guga ku suntan yahay wakhti roobaadka ugu muhiimsan xilliyada uu dalkeennu roobka helo isagoona ka bilowda maarso abriil iyo mey waxaana geesta kale bilaha sebtembar oktoobar iyo nofembar iyaguna da'a roobka dayrta oo roob badani da'o inkasta oo uu ka roob badan yahay xilliga guga waxaana dhacdaa in xiliyadan ay mararka qaar wax iska beddelaan haddaba roobabka oo manaafacaadyo badan u leh dadka iyo duunyadaba ayaa waxaa dhinaca kale ka dhasha fatahaadyo iyo cudurro sababa burbur hantiyadeed iyo dhimasho sidaa darteed waxaa xiliyada roobabku curdaan bulshada la gudboon inay si wada jir ah uga shaqeeyaan nadaafadda gaar ahaan dadka ku nool goobaha biyo fariisinka sida waraha baliyada iyo webiyada si looga gaashaanto dhibaatooyinkiisa iyo cudurrada ka dhasha dhalinyaro soomaali ah ayaa isku mindiyeysay magaalo ka tirsan dalka austareeliya ee qaaradda yurub faahfaahinta warkan waxaa inoo eegaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli waxaa magaalada melborne oo ay soomaalidu ku badan yihiin kuna taala dalka austraaliya isku mindiyeeyey dhalinyaro soomaali ay ka mid yihiin oo ku dhaqan magaaladaasi dhalinyarada oo ay xurguf hoose ka dhexaysay ayaa waxa ay isku adeegsadeen mindi iyo baangado waxaana gacanka hadalkan ka dhashay in mid ka mid ah dhalinyaradaasi uu soo gaaro dhaawac halis ah booliska austraaliya oo gaaray goobta ayaa waxa ay wararku sheegayaan in ay xabsiga dhigeen laba ka mid ah dhalinyarada halka ay baxsadeen sideed kale kuwaasi oo ay booliska sheegeen in ay baadigoobayaan weerarka ayaa si gaar ah kaga dhacay mool lagu tukaamaysto oo ku yaala magaalada waxa uu nacabsi ku beeray dadkii halkaasi ku sugnaa oo ay soomaalidu ugu badan yihiin haweeney ka mid ah soomaalidii ku sugnayd moolka xilligii uu weerarku dhacayay ayaa ka warbixisay sida ay wax u dhaceen iyo qalqalka ka dhashay gacanka hadalkaasi
communitigeena soomaalida maanta qof walba meesha ayay joogtay qaar ayaa caruurtooda sinima u geystay oo because wuxuu ahay the weekend qaar meesha ayay ku cunteynayaan soomaali badana meesha lockdown ku noqotay maanta marka inta badanna afka u wada xirneyd dadka qaar waxay leeyihiin dhalinyaro soomaali ayaa ku jirta markay arinta dhacday baafo waxa ay ugu qalqal badneyd markaan arkay qof horteeda lagu baangadeeyey oo aada dhiiggiisa aada u dhiig baxayo oo dhaawac aada u xun la gaarsiiyey si kastaba ha ahaatee weerarkan mindiyeenta ah ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan dalalka shisheeyaha ay kusoo badanayeen weerarada loo adeegsanayo mindida ama baangada iyadoona warbaahinada qaar ay sheegayaan in ay arrintani ka dambeyso in dhalinyarada ay isticmaalaan waxyaabaha maanka dooriya dowladaha shisheeye ee ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya ayaa muujiyey in iidjabka ay ka qabaan maalgelin la-aanta haysata iyagoo dalbaday in laga bixiyo hodeymo lagu leeyahay duulaankii hore ee atmis faahfaahinta qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed sheekh cali mar weliba maalinta ka dambaysa waxaa isa soo taraya qayladhaanta la xidhiirta fashilka uu wajahayo duulaanka cusub ee magaciisa loo soo gaabiyo ee yuusoomyo maalgelin la-aanta haysataa ilaa heer ay gaartay inay soo hadlaan dowladihii shisheeyaha ee ciidamadooda joogeen soomaaliya dowladahan ayaa dalbanaya in laga bixiyo lacag gaaraysa sagaashan iyo saddex dhibic sagaal milyan oo dollar taas oo ah deyn ka timid duulaankii fashilma ee atmis ee magaca loo bedelay waxay sheegeen xukuumadahan ciidamadooda gardarada ku jooga soomaaliya in daymahan isbiirsaday ay khatar gelin karaan kalsoonida iyo joogitaanka ciidamadooda ku sugan gudaha soomaaliya xilli weli la raadinayo ciddii maalgelin laheyd howlgalka cusub ee lagu magacaabo ee yusom haddii aan u imaano sida loo ka leeyahay daymahan dowladahan waxay kalyihiin uganda oo lagu leeyahay soddon iyo afar dhibic shan milyan kenya oo lagu leeyahay toban iyo shan dhibic toddoba milyan etoobiya oo lagu leeyahay lacag gaaraysa toban iyo toddoba dhibic laba milyan burundi oo lagu leeyahay toban iyo sideed dhibic hal milyan waddanka jabuuti oo isna lagu leeyahay sideed dhibic saddex milyan khubro militari oo dhun daloolo duulaanka soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in saameyn weyn ay ku yeelatay shisheeyaha deymaha lagu leeyahay iyadoo la filayo kulan ku saabsan deymaha lagu leeyahay ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya uu ka dhici doono magaalada dooxa ee dalka qatar ciidamada shisheeye ay midabyada kala duwan leh ee duulaanka ku jooga waddanka soomaaliya ayaa wajahaya dhaqaalo yaro bahsan taasoo keentay inay mar weliba ay gacmaha u horsadaan dowladaha reer galbeedka dowladda federaalka ayaa barakacayaasha muqdisho qasbaysa si ay u maaraysato mashruuca doorashada qof iyo codka ah lagu sheegay ee muranka badan ka taagan yahay faahfaahinta warkan waxaa inoo egaya cabdifataax faarax diiriye waxaa marba marka ka dambaysa fashil iyo fadeexad wajahaya mashruuca doorashada qof iyo codka lagu sheegay ee xamar ay ka wadaan guddi uu samaystay xashi sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka haweeney ka mid a dadka barakacyaasha ee ku nool xeryaha qaxootiga ay heedaha shisheeye ka samaysteen magaalada muqdisho ayaa sheegtay in la qasbayo dadka qaxootiga ah iyadoo loo adeegsanayo xubno ka socdo guddigan waxay intaasi ku dartay haweenaydan in iyagoo aan waxba samaynin inta raashin loo qaybiyo loo diiwaangeliyo inay codayeen haweenaydan oo lagu magacaabo maryam jeylaani ayaa ragga kala sheegtay in xasan sheekh uu ku soorgay cunaqabateen iyo ciqaab muwaadan dhibbanaan ahay ani qof xur aan ahay waddankayga anaa iskale soomaali soomaalile waaye cid lahandadi kara ma jirto cid xoog cod loogu qaadi karana ma jirto ninka xashi maxamuud la yidhaahone barakac nolol xumo cunuqabateen waxaan loo fadhinin iyo inqaab ayuu nugu soo rogay qof xur aan ahay mawaadan xur aan ahay sheeg khayaana ahaa socotaa oo hunguri in lagugu siile lagugu diiwaangelinaayo ka bacdi waa codaysi lagu dhahaayo masaakiin aan qaxooti aan deganahay cid war iga haysta ma jirto noloshayga odagayga woo jaban yahay toddoba bilood ayuu sariir ii saaran yahay xaaladiis ilaahay baa og cid masaariiftayga meel ku sheegta ma jirto xashi maxamuudna war igama haayo hadda dii lasoo wacdana ma socdo mana baxaayo muqdisho ayaa la kulmaysa nololxumo uu baday xasan sheekh maxamuud oo ay dul huganayso isweydiimo ahna hogaamiye horseed u noqday siraca iyo darxumada haysta shacabka muqdisho kuwaasi oo dhibano u noqday dowladda uu hogaamiyo iyo qudhiisa oo lagu eedaynayo inuu ku lug leeyahay barakaca iyo nololxumada ka jirta muqdisho ama si guud soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee gobolka iyo horumarka ka jira faahfaahinta qodobkan waxaa inoo eegaya yaasir cabdalla isagoo waraysi siinayay warbaahinta islaamiga alfurqaan ayuu waaligii wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cuthmaan oo cabdiraxmaan kaga warbixiyey xaalada guud ee wilaayada iyo horumarada ballaaran ee ka jira gobolka wuxuu soo hadal qaaday dhinacyada dacwada waxbarashada iyo adeegyo kale oo asaasi u ah nolosha sida caafimaadka kuwaasoo ay hirgelisay wilaayada islaamiga ee bakool dacwada maaragtay sanadkan hadda aan ku jirno iyo kii aan soo dhaafnayba aakharkiisa wilaayadu waxyaabaha aada juhdi u gelisay waxaa ka mid ah dacwada haddii ay ahaan lahayd dhanka xalaqaadka maaragtay cilmiga ah iyo kuwa tasiixiga qur-aanka lagu barto macaahidda maaragtay noocyadooda kala duwan haddii ay yihiin macaahidda maaragtay khadiija oo gabdhaha muslimaadka wax lagu baro haddii ay yihiin macaahidda sharciga ah sida maaragtay macadulbasiira macadu shareeca iyo wixii lamid ah waxyaabaha kaloo iyadan xusid mudan adeega bulshada kamid ah waxa waaye tarbiya wa tacliim dhanka maaragtay madaarista nidaamiga ah ilaahay baan ku mahadsan hadda wilaayada waxaa ka furan ilaa toban iyo saddex iskuul iyo saddex muasaso oo tacliimi ah ayaa ka furan ilaahay fadligiis arday kun sideed boqol iyo lixdan arday ayaa ka faa'iidaysatay oo inkasii badan adeega bulshada oo waaweyn waxaa ka mid ah oo injaaska ah maxaakiimtii in la dhammaystiray oo alxamdulilah ilaahay baan ku mahadsan waxaa kaloo ka mid ah insha allah siyaasadda qabaa'ilka oo iyada naftarkeeda maaragtay dacwadooda khaasatan xoogga la saaray oo dowlaad badan ay iska jireen ilaahay baana ku mahadsan waxaa kaloo ka mid ah adeega caafimaadka oo runtii asagana juhdi badan wilaayadu ay gelisay haddii ay ahaan lahayd isbitaallo iyo m c h d oo iga naftarkooda maaragtay furan mar uu ka jawaabayay su-aal la xiriirta xiriirka ka dhexeeya wilaayada bakool iyo qabaa'ilka gobolka dega ayuu sheekh cuthmaan oo cabdiraxmaan sheegay in xiriirkoodu yahay mid aada u wanaagsan kaalinta ay kaga jiraan halganka ka socda dalka ayuuna ugu mahad celiyey qabaa'il fara badan ayaa dego oo qabaa'ilka soomaaliyeed ka tirsan oo runtii gobolka bakool degan haddee xiriirka maaragtay wilaayada iyo qabaa'ilku waa mumtaaz waaye alxamdulilah waa mia bilmia alaaqadanada iyo wada shaqeyntanada aaday u fiican tahay runtii qabaa'ilkan haddee ilaahay ha barakeeya waa qabaa'il maaragtay u diyaarsan oo sidoodaba ilaahay diyaariyey in maaragtay la xisaabtanka cadowga allah subxaanahu watacaala iyo dhabarjibintiisa afar iyo labaatan saa ka shaqeeya oo diyaar u ah waxaan halkaan maaragtay anoo fursadda ka faa'iidaysanaya aan ugu mahad celinaynaa nuqabada gobolka jazaahumullahu khayra jazaa oo boqol neef oo geel ah ay ku wareejeen mujaahidiinta maaragtay cadowga la xisaabtamaayo oo maaragtay furmaha taagan oo ribaadka ku jiro oo cadowga allah subxaanahu watacaala dhiig bixinayo waa boqol neef oo geela waati aynu usoo wareejiyeen waxaa kaloo iyadan xusud mudan jazaahun allahu khayran gabdhaha muslimaadka ah oo iyaga naftarkooda kaalintooda iyo doorkooda oo runtii maarata ilaahay ha barakeeyee agab fara badan oo maxaanku irahda noocyadiiska kala duwan ay ku wareejiyeen marka guud ahaan waxaa la dhihi karaa qabaa'ilka boqol degan waa qabaa'il ansaar ah ee allah subxaanahu watacaalana u diyaariyey waana xaadina deegaanadooda allah subxaanahu watacaala jihaadkaas ku barakeeyey oo muslimiinta calaaqado kala dhexaysana maarata mia bilmia ay tahay ugu dambeyntii waaligii wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan wuxuu dardaaran u diray dadka ku nool gobolka isagoo ku dhiirigeliyey inay tacabka xoogga saaraan taasoo ay kaga maarmi karaan hagardaamooyinka hay-adaha shisheeye kowdii horta waxaan leeyahay in allah subxaanahu watacaala keliya aan ku xirnaano ilaahayna aan tala saaranno athiqatu binafsina aan laga helo annaga aan isku qanacsanaano dalka annagana maxaan ku irahdaa inaan ka faa'iidaysano aan maaragtay aan ku dadaalno haddii aan usoo gudbo dhanka maaragtay beeraha iyo wax soo saarka ahmiyadiisa dad kolley mid yar ma aha waa keliya wax fakriga looga bixi karo gaajada looga bixi karo waayo waxyaabaha cadowga maaragtay dagaal weyn oo soo qaaday oo jaanibka isaga ah beeraha aada iyo aad ba maaragtay ugu soo qaadeen dagaal oo runtii maaragtay aan la dhaliisan karin iyadoo loo isticmaalayo magacyo kala duwan oo daahirkooda markii la fiiriin uu yahay maaragtay horumarinta beeraha iyo wakadaa lagu hayo barnaamijka isagan uu yahay oo la dagaalan wax soo saarka ah dadkeena marka inay ku buraarugaan in maaragtay hay-ado ajanabi ah aysan waxba u qaban karin horeyn ay u ogaadeen aysan waxba u qabanaynin marka insha allahu tacaala inaan annaga isku tashanno ilaahayna aan tala saaranno las caawiyo watacaawan cala albiri wataqwa wax soo saarka beerahan aan ku dadaalno oo juhdi aan gelinno jazaakum allahu khayra intaasaan dhihi lahaa wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta soomaaliya waxaana wilaayadu gacanta ku haysaa degmooyin iyo deegaano muhiima kuwaasoo ka tirsan gobolka walow ay jiraan degmooyin kale oo ka hoos jira gumaysiga ciidamada itoobiya ugu dambeyntiina wasaaradda amniga ee gudaha maraykanka ayaa booqasho ku tagtay magaalada barakaysan ee alqudus ee ku hoos jirta gumaysiga yahuudda ra-iisul wasaaraha kayaanka yahuudda hadhigi cabka lagu magacaabo benyamin netanyahu ayaa axaddii shalay magaalada qudus ee gumaysiga ku hoos jirta ku qaabilay xoghayaha arrimaha gudaha ee maraykanka haweenayda lagu magacaabo christin taas oo booqasho ku timid dhulka ay yahuuddu gumaysiga ku haysata ee filistiin sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha yahuudda warbaahinta maraykanka iyo tan yahuudda ayaa ku warramaya in madaxweynaha maraykanka donald trump uu haweenaydan ugu diray yahuudda si ay kenyaanka sahayiinada uga tacsiyeyso dilkii toddobaad ka hor laba ka mid ah shaqaalaha safaaradda yahuudda lagu geystay magaalada washington ee caasimadda waddanka maraykanka booqashadan ayaa ku soo beegantay iyadoo yahuudda oo taageero dhan weliba ka helayso dowladda maraykanka ay sare u qaaday xasuuqyada ay ka wado marinka godoonsan ee kaza warkii oo dhegaystayaal eedu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh